waxaa maanta marti inoo ah sidoo kale rofesor cali esra oo isagana insha allah aqoontiisa iyo experiencigiisii soomaaliya aan runtii waa nin oday ah oo aqoon xeel dheer u leh soomaalida waa kugu soo dhaweynayaa soo dhawow cali falyatafadal
asalaamu calaykum waxba hadal ka dheerayn maayo alay dabbaa la kulaalaayo hadal lama kulaalo waxaan ka hadlayaana anigu waa wax aada uga duwan wixii halkan laga arkay because adduunka waxa soo socda haddaadan garan waxa joogana ma kara taa waxaan uga jeedaa soomaalidu abaartu mid inaga baxaysa maaha waayo sida waddankeenu u dhisan yahay haddaan iminka maabayn lahaa waan kutusi lahaa sida maabkeenu yahay gees weeyi geeska hadaad u fiirsato dabaysha biyaha ka yimaada indian oceanku socday inaga maraan because wixini baa gees waa kaasa aba xabad yar baa ilaahay nagu soo tuuraa maogta maalin maalin dabaysha soma imaan garan taasi waxay kutusisaa abaar baa u joognaa laakiin maxaa laga qabsan karaa waxaa jirta soomaalida waxay ku maamaahdaa waxaa isu dhaaftay soomaaliya iyo iyo gaajo waxay tiri gaajadii walla soomaaliya ow kaama tago markaasuu wuxuu yidhi walaima deji marka awel inama jiri kari jirino dad casaba aynu ahayn adduunka waxa bani aadmiga soo marana waxaa ugu xun col iyo abaar labadiiba maanta wayna hayaan laba ka xun oo qof bini aadmiga ku dhaca waa iyaga okay marka haddii maabkeena ilaahay saa ka dhigay oo kolley iyo kolley abaar aynu hufsan nahay waxaa meesha ku jirtaa de waynaan tijannaa waynaan ka fikiraa war balaayada soo noqnoqonaysaa wax dhaama ma haysaa sidan ma bedeli kartaa sidan aad ku noqoshahay wax kale oo dhaama waad ogtahay bani aadmiga sida la sheegay xiliyo badan buu soo maray oo horumar ah markiisii hore dawriska ha ogaadsato dabeete wuxuu noqday adhijir iyo geeljir dabeete beeraley dabeetana erbanized buu noqdo reermagaal buu noqdo meeshii baan taaganna geedii baan weli daba taaganna waa ummad anigu meeshaan ku dhashay abaari waxaan tegay berigii qaxyo baan tegayo konton sanaan ka maqnaa magaaladeydii fifty years ma arag maalintaan tegey sidii baa gabdhayadeedi dawlad canaboodhaha daasadiisa ugu gurayay xitaa kula yar ma ay samaysan waxay ku tusaysaa ama qof wacan iska dhig ama qof wanaagsan iska dhig soomaalidu balaysalaah warxo ma nihin dadka aan weligood hore u maray inay dib u noqdaan ma inaga maahan maba jiraan iska bal geela u fiirso geela lagu faana hay hashu shan sanuu daba jooga isagoo gaajaysan oo hasaadan oo cagacad oo xitaa carabtaa dhaantoo fuusha markay rabaane daba lugaynaya way dhashaa sanad buu maalaa sanadka kale ifintaa wuu maalaa waan jiriyey lix sano wax ka badan hasho kuuma noola shantaas sano aada rafaad ku jirto qaar baan ku yidhi markiiaan qaxi shirar warniaba digaag iska dhaqataan dooro waayo waxaan baa kaagama baahna maalin kastana ukun bay ku dhalisaa dhalow dhalow dhalow pointku waxa weeye war marka wax masiiba habeen iyo maalinku haysa aada aragto dee waxbaa laga qabta meeshii ilaahu waxna sii war ilahay waxba waxa ku siiyaa markaa adigu wax qabsato ilahay waxba ku siin maayo haddii kale suma aanan garan anigu intii aan noolaa abaaro jira soomaaliya wax yar baan arkay mana ku bannaan jirin laakiin waa ka soo darayaan sababta ugu weyne waxa weeye nabaadguurka haddii allogu cawsiya dhir leeyahay roobku wuu helaa yaraantii baan waxaan maqli joodayaa yidhaahda meesha dubta ku badanta ilaahay bay baryaano soodka u yiman waa xun because moisture bay leedahay biyihii baa sare u kacaya wuu da-aya laakiin meelaha xabasha markaad geed kasta gunta ka tagto bal lebi dhan yaa kor loo jaraya waa kor marka waxaynaan waxba u qabsan karayn waxaasaa kamid abaaraha anigu markaan yaraa waxaan maqli jiray abaara beri hore jiray laakiin aanan weliga arag sida hariisa waan maqlay ismaaciil mere gabaygiisii isagoo le mataqaanaa guguulaha u gabeeya oo le waan maqlay guguulayo haddaad gugawoys aad muddo keligaa inuu gubayo jiilaalku abaargaaga mareebkaa dhacday iyo gaasamo oo kale gaasamo anigu weligay ma arag midha asagu u arkay markuu guguulaha u gabayey abaar baa dhacday taa caqlaan lahaa siga casale odhan jiray nineteen fiftygii ah abaarina wataad ogeydeen waqooyiga mid baa ka dhacday loodhan jiray gaari gaarisaab nineteen fifty eighty dabeetana daba dheer baa timi bal gaasamo u fiirso way ku gaadaysaa abaar kastaa waa ku gaadaysaa abaarta maanta ina heshay inay inay soo socoto qof kastaa waa arkayy waxna lagama qaban waxa weeye midda kale dadka kan w f p iyo ummadaha kan i f c iyo kuwaasoo dhan marka dadka gaajadu layso yay dayuurad bay kusoo badeeg dayuurad bay kusoo qaadayaan xoogaa cuntaa kun dowlad baa laga bixinayaa dayuuradii laba boqol oo raashinaan waa lasoo saaraya kasnaysan marka baa la waayo waddanka waa maraakiib maraakiibteedii badda ilaalisa maxay u ilaalin waayo anigu waxaan ka fikeri qaarna waan ku idhi gaalo ah berigan n g o iyo waxaa ka shaqayn jiray war inta aada dadku markay dhimanayaan aada raashin u geynaysaan waxaas lacag ma dadku xoolay haystaan biyo iyo caws u geeyay e waa inaad wax kale ka fikirta you have waa inaadan meeshii un ku adkaysa marka anigu waxaan dadaalan kaga tegaya midda kale lacagtan la ururinayo soomaalidu waa damley markay geela ma markay geela shubayaan hasha dhishay iyo tariman iyo ta caanaha le iyo kuwaasay marka hore waraabshaan yareerkana ma waraabshaan duqdana ma waraabshaan markaasa marka dambe waxay yidhahdaan marka qaankuyo qublaha haray ogta aba kuwii markaas xosoonaya warbal iminka lacagtan aad diraysaan ama aynu dirayno ama isku darayno anu waxaan lagaa qaankuyo qublaha lasi waa naano habraha iyo caruurta halas intaasaan kaga baxay nabadeed